wanaagsan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan ku soo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed iisayaal ka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan markii hore wacyigu uu hooseeyey waa la toosay xijaab fiicanaan xirtay haddana dhaqamo kalea dibadaha nooga yimid markay nooga imaadeen xijaabkiis gabar soomaaliyeed lagu yaqaanay way bedeleen sannada ka hor iyo sannadahan dambe maxaa kala duwan labiska dumarkeenna dhaqan mise dhalorogid iyo sooyaalkeedii nololeed maama qadra daahir cige oo ah mid ka mid ah fanaaniinta codka halaasigaa leh anigoo hanaa maxamed maxuude ayaa idiin tabin doona farsamadu waa qaalid xuseen sheekh abubakar iskusolaabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xidhiirta sannado ka hor iyo sannadahan dambe maxaa kala duwan labiska dumarkeenna dhaqan mise dhalorogid balse markan sooyaalka maama qadar daahir cige oo ah mid ka mid a fanaaniinta codka halaasigaa leh taariikhdan waxa aad ka heli kartaan bugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray wariyo qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo eegeysa qadra daahir cige waxa ay ku dhalatay hargeysa heerka waxbarashadeeda waa dugsiga sare caruurteeda waxa ay ku nool yihiin london dalka u k muddooyinkii dambe fanka waa ay joojisay mana lagu dhex arko kusoo biiritaankeeda fanka yaraannimadeeda qadra waxa ay jecleed fanka iyada oo qaadi jirtay heesaha sahre axmed saaxiibadeeda la dhigan jiray iskuulka ayay u heesi jirtay waana halka ay kasoo bilowday heesaha sanadkii kii ayay qaaday hees uu luuqada carabeed ugu qoray macalinkeeda dugsiga oo lagu magacaabo ibraahim iidle si toos ah ayaa looga dhageystay idaacadda reediyo hargeysa iyada oo aanan fanaan ahayn agaasimihii reediyo hargeysa ee xilligaasi idiris cigaal ayaa aada ula dhacay luuqadeeda kuna dhiirigeliyey sanadkii kii ayay si rasmi ah ugu biirtay bahdii fanka iyada oo codka tijaabada ah uu ka qaaday saalax qaasim naaji agaasimihii reediyo hargeysa ayaana ku dhiirigeliyey fanka riwaayadihii ay ka qaybta ahayd markeedii ugu horeysay ayay ka qayb gashay ribaayadii dab jaceyl karibaa jinni iyo jaceyl xishood iyo jaceyl sideetameeyadii waxa ay noqotay xidig ka dhex muuqata ribaayadihii lagu qaban jiray golaha murtida iyo wacyigelinta heesaheeda waxaa ka mid ah mahiigaan jaceyl caashaqu ogeysiis ma leeyahay qalbi guban sida laama looshaha isha sacabka mari adigan ku yeesho alay baday jaceyl masalo gabaldaye beer jaceyl in dhibaato igu filan dardaaranku waasad ma og tahay laqanyada jaceyl afka lagama sheegto anigu qurux waan jeclahay iyo kuwo kale
marka ay timaado in la tusaaleeyo dadkeennii hore dhanka dhaqanka hadalka garnaqsiga suugaanta iyo dhan weliba waxaa jira waraahyo badan oo lagu sifeeyo wanaagoodii iyo ficiladii ay samayn jireen waxaa ka mid ah oraahyada la adeegsado dad waa dadkii hore hadalna waa intay hore u yidhaahdeen marka la tilmaamayo dumarkeennii hore ee soomaaliyeed waxay door muhiim ah ku lahaayeen nolosha reerka iyo bulshada dhanka labiska waa kan ugu horeeya ee laga qiimeeyo gabdhaha sida ay u labistaan waxa ay muujisaa dhaqanka ay haystaan bulshada ay la nool yihiin waxa ugu weyn ee lagu ammaano gabdhaha soomaaliyeed waa asturnaanta iyo xijaab xirashada dalkeenna waxaa lagu tiriyaa in dumarka jooga ay yihiin kuwa ugu asturnaanta badan uguna xijaab qaadashada badan hablaha kale ee muslimaadka ah xirashada xijaabkuna waxa uu noo yahay labiskeenna ugu horeeya balse sannadahan dambe waxaad mooddaa in ay soo badanayaan hablo badan oo bedelay dhaqankaas waxaana soo badanaya hablaha beddelkii xijaabka ku xaragooda qamaarka haddaba muxuu yahay fahamka laga qaadan karo labiska caynkaasi oo kale ah bulshada dhexdeeda yaa qaadanaya mas-uuliyadda ah in dhaqamada noocan ah ay ku dhex faafaan bulshada weydiimahaasi iyo kuwo kaleba waxaan hordhignay sahare maxamed cabdi oo inala falanqayn doonta mawduucan waxaan ugu horreyn hordhiga weydiinta ah waxaad sharaxaad kooban inaga siisaa sida kuwa maqaalka ah oo uu ahaa hab muuqaalka dumarkeenii hore dhanka labiska bismillaahi raxmaan raxiim hanaa waa mahadsan tahay adiga iyo maaragta asxaabta raadiyo himilo oo ku dhawaa barnaamijka su-aashaasad aan ka jawaabo horta markii la dhahayo wax hore wax dadka kasoo sheegay unbaa sheegi kartaa taariikh ahaan marka sidii u maqaalaha xijaabka ama dumarkeeni hore hablabiskooda laba laba qeyb waa loo kala qaadaa qeybta koowaad waxaawaa waagii hore ee wixii ka horeeyey ama markii gumaystaha uu joogay dadkana dhaqan ahaantooda waxay iska ahaayeen gabdhaha in maaragtay madaxa aan waxba aysan saaranin dhar dhaqanay xiran jireen laakiin ayagoo saasay tahay xataa gabadha haddii la guursado ama ay maamo weyn tahay way dabooli jirta madaxeeda way asturi jirta gambo waxaa ladhaha xiran jireen ka dambe dadkii wacyigoodii iyo maaragta aqoontii wixii baa siyaaday is asturnaantii way soo badatay ilaa heer maaragta waqtiyadii dhexe la yimid in gabadha soomaaliyeed lagu yaqaano inay tahay gabarh maaragtay is asturta oo xijaabkeedii iyo maaragtay korkeedii iyo jirkeediiba asturta oo xishood badan oo dhaqan iyo xishood lagu yaqaano marka waagii hore labadaas marxaladood ayaa lasoo maray oo ah marxalad xoogaa wacyiga uu hooseeyey iyo marxalad dadkii waxinta fahmeen xijaabkii lagu dadaalay oo markii dambe xataa aan noqonay wadanka keliya maaragta wadamada carabta xataa gabadha saqiirta ee aadka u yar ee xijaab xiran tahay marka sidaas ayay soo ahayd taariikha hore ahaan sanado ka hor iyo sanadahan dambe maxaa kala duwan labiska dumarkeena dhaqan mise dhalrogid sanadihii hore iyo sanadahan xijaabka dumarka waxaa kal rogay aa la dhihi karaa dhalanrogidna way ku jirtaa oo dhaqankiina waa ku jirtaa ma la dhihi karo dhalanrogid keligeed sababtoo ah markii hore wacyigu uu hooseeyey waa waa la toosay xijaab fiicanaa la xirtay haddana dhaqamo kalea dibadaha nooga yimid markay nooga yimaadeen xijaabkiis gabar soomaaliyeed lagu yaqaanay way bedeleen taas marka waxaa la dhihi karaa waa dhalanrogid oo gabadhii maaragtay xijaabkeedii in gabdhihii xijaabkoodii la bedelo waxa aysan dhaqan u ahaan jirin loogu bedelo xijaab iyo ama waxaa qaadan jira go- weyn ama gabsaaraa la qaadan jira in loogu soo yareeyo turaaxad yaroo la xirto loogu soo yareeyo ama aragtay gabdhihii xijaab iska normal ay qaadan jireen in maaragta xijaabadii loo soo gaabiyo qaar sidii markii wacyigu hoosey inta loo noqdo madaxa uun inta waxyar lagu dubo qoortii iyo maaragta xabadkii dhammaa u bannaan yahay waxaasoo dhan marka waxawaa dhaqamo dibadaha nooga yimid oo dhalarogid ah laakiin waagii hore wacyigu uu hooseeyey dhaqankii iyo wacyiga markuu siyaado naftirkeedan dhaqankeena waxaan ku darnay in xijaabkii asturnaantii maaragtay la siyaadiyo oo lagu dadaalo imaa kan dambe waxaa la dhihi karaa waa dhalanrogid iyo dhaqamo kale iyo thaqaafooyin kale oo dibadahaas iyo maalo kale noogu imaaday oo naloo soo guuriyey soomaalidila markay dagaalada dhaceen waa la qaxay markii la qaxay haddana waa lasoo noqday dadkii qaxay marka waxay la soo noqdeen thaqaafadii meelahay u qaxeen ay la soo noqdeen marka ugu horeysa dadka way la yaayaabi jireen laakiin hadda heer waxaa marayna ay caadi tahay oo maaragtay waxay caadi tahay oo lala qabsado ee tahay in maaragtay xijaabkii caadiga ee gabar soomaali lagu yaqaanay la bedelo oo xijaabo kale iyo carabaha dhaqankooda si ay wax u xirtaan inna loo keeno marka waa dhalan rogid si marka loo fiiriyo kooda hore markii wacyigan uu soo kacayn waa dhaqankeeni oo aan siyaadin oo islaamnimo dhaqanka islaamnimada lagu daray weeyaan waa tahay waayadan dambe waxaa soo badanaya hablaha bedelkii xijaabka ku xaragooda qamaarka xaggee ayay inooga timid fikradaas fikradaas horta meelo badan way nooga timid kooda hore waxay nooga timid sidaan haddaa la sheegay dadka meelaha tegay ee ka imaaday tan labaadna waxay nooga timid social media oo waxay noqotay labis gabdhihii waa la arkayaa maaragta tvda laga daawanaa internetka laga daawanaa kuwii noo keenay xataa way ku labisanooyiin meelaha lagu imaano xafladaha iyo hoteelada lagu imaano qofkii marka dharkan wuxuu u aqoonsaday inay labistaa isma weydiin halkee ka timid isma weydiin maaragta dhaqankaygii miyaa isma weydiin xijaab sharci miyaa hadda maaragta waxaan xijaab miyaa laakiin dadkaasaa noo keena dadka markay noo keeneen laba qaab bay nagu saamay inay wixii naga gadaan horta oo ayaga labis ay u arkaan inay maaragtay meelaha ku imaadaan inay bannaanka ula soo baxaan iyo social mediahii internetkii sawiradii lasoo dhigaayo filimaantii lagu arkaayo maaragtay ruwaayadaha lagu jilaayo soomaalida maaragta qofkii fanaanka dharku kusoo heeso ama qofka ruwaayadu wax ku jilo waxay u arkaan maaragta faashiyoon iyo labis meesna way nooga timid marka labadaas meel bay nooga timid waxay nooga timid dibadahaas iyo dhaqankaas iyo thaqaafaadkaasna loo soo guuriyey iyo social mediyihii iyo dadkii maaragta caanka ahaa iyo dad badan oo suuqgeyn u sameeyey oo qurux u arkay ayay ummadda uga dabadaysteen macnaha saasaa keenayso inay ka daba maaragta ku daysadaan oo ayaga camal iska dhigdhigaan oo maaragta qofkii xataa waxyaabaha qaar waa la yaabaysaa dharka qaar ay dadka gashan yihiin waxay u gashana hadda gabdhaha ka hadleynay waxaa arkaysaa wiil maaragta surwaal jexjeexan xiran isma weydiina waxaan ninka xirtay ee isku soo sawiray muxuu xirtay ma nin waalan buu ahaa ma nin fiyo buu ahaa isma weydiinaya sidoo kale gabadhan waxaan qaadanayso dharkan dharkaa kusoo bixaysa miya jirkaadii ma astura halkuu iiga yimid isma weydiinayse fanaanad hebel ama ruwaayad hebele ku dhex aragtay ayadiina way xiratay dharka qaar xataa ma arkin oo fanaaniinta qaar ah magaca magacooda uu leeyahay oo lagu leeyahay dharka heblaayo iyo dharka heblaayo macnaheedu waxaa waa heblaayadaas darteed le loo gashtay dharka ee doonis iyo iraada ayaga xaggooda uga timid ama wax ay ka fikireen oo dhaheen dharkan waaya asturaa ama xijaabo u yahay labadoo maaha marka waxyaabaha meelaha maaragtay ay nooga yimaadeen meelahaas ugu weyn sidoo kale ma aragta waxyaabaha oo nooga imaadeen waxyaabahaas dharkaas waxaa ka mid a sidaa sheegna filimaanta iyo maaragtay dadka caankaa waxay xirtaan taasoo marmar qaar xataa suuq suuqgeyna loo sameynaya ganacsataa keenaysa suuqgeyn iyo marketing fiican u sameynayaan cunugii yara hataa marka wuxuu rabaa dharkaas maaragtay actor hebel iyo atoor hebel uu jilo ayuu rabaa cunug yaraa marka waaba kusoo korayaaba kusoo koraa dharkaas iyo dharka caanka lagu dadka caanka ee xirtaa inuu xirto ayaga camal inuu iska dhigdhigo marka caruurta yaryareed dhalinyaradii wiilal iyo gabdhaba maaragta dhalan rogga iyo dhaqankeeni oo la ilaabayba meelahaasay nooga imaadeen waa tahay yaa qaadanaya mas-uuliyadda ah in dhaqamada noocan ah ee ku dhex faafaan bulshada maqoyska ay ku dhex barbaarto gabadha mise deegaanka ay ku nooshahay labadaba mas-uul way ka yihiin waa marka koowaade deegaanka mas-uul uu ka yahay suuqii haddii lagugu keenayo businesskii uu kuu keenayo haddii t v-gii uu xayeysiin u sameynayo haddii social media internetkii lasoo dhigayo haddii dadka xaafadda kula degan ay soo wada gadanayaan kulligood mas-uuliyad way ku leeyihiin in maaragta waxaas la suuq geeyo oo dadkii xirtaan qoyskiina mas-uul waa ku leeyahay oo qoyska waxaa la rabaa meesha caruurtiisa uu wixii la xirtaba u xiri lahaa in dharka uu u xiraayo xataa si qiyam leh uu ugu xiro oo waxaan asturnaantaadii baa ku jirta kan quruxdaadii baa ku jirta ama ilmo yaraa laga dhaadhiciyo wax asturan oo quruxdiisa ku jirta markasta inuu xirto lagu soo koriyo markii lagu soo koriyo shayga marka miisaan uu iska saaraa wuu fiirina markuu iska fiiriyo wuxuu leeyahay waxaan ima asturayaan ama ma aragtay ima qurxinayaan ama wax dhaqan kale waaye waxaa marka mas-uuliyadda qaadanaya deegaanka deegaanka marka lagasoo tagana qoyska waana maaragta labada meeloodoo qofka saameeya waay qoyska iyo deegaanka haddii labadoodii mid kamida mas-uuliyadda lasii saarana waa qoyska oo qoyskaa mas-uuliyadda ugu weyn sii leh asagaa meeshii laga soo koraayo laga soo baxayo wixii gadaayay qofkii arkaya asagaa ah asagaa meesha ugu badan ee maaragta ilmaha laga dhiso ah marka qoyskaa mas-uuliyadda ugu badan qaadanaya laakiin deegaankii iyo qoyskii labadaba mas-uuliyad way ku leeyihiin dhalan rogaas iyo maaragta dhaqankaas la bedelay oo gabdhaha ku dhacayo iyo dhalinyarada gabdhaha dhalinyarada ah ee maaragtay xilligan jooga doctoresa sahra muxuu yahay fahamka laga qaadan karo labiska caynkaas oo kale ah bulshada dhexdeeda labiska caynka labiska aan ka hadlayna horta waxaa weye labiska aan asturnaantan ahayn quruxdan ahayn oo maaragtay dibada meelahaas kale nooga yimid oo dhaqan aanan u lahayn ama maaragtay gabar soomaaliyeed aan lagu aqoonin kaas marka fahamka laga qaadan karo laba qaabo badanba faham waa loo qaadan karaa dadka qaarta waxay u yaqaaniin labiskaas inay xirtaan dadka maaragtay nolosha ka dhacay ama dadka maaragta aan akhlaaqda lahayn ama dadka jirkoodii soo bandhigayo oo kale ama dadka jirkooda in la araar ka rarabo oo kale ayay u qaataan dadka kalena waxay u qaadanayaan inuu yahay qurux iyo faashiyoon iyo waxaada yimid oo maaragtay ee maaragtay qofku inuu isku qurxiyo ee tahay dadka qaarna labiska dhanba waxay u yaqaaniin wax qofka joyskiisa ku xiran qofkaasi oo qaawan hadduu jidkaasi marayo wuu mari karaa marka bulshada laakiin annaga ka bulsha ahaan ka mujtamac muxaafida nahay mujtamac maaragta dhaqan wanaagsan iyo diin wada muslinaa nahay aragtida ugu weyne laga qaadan karo waxaa waaye xataa qofka hadduu yahay qof qalbigiisii nadiif yah oo xumaan ah ula jeedin laakiin heblaayo ku dayo ama hebel ku dayo uun u qaatay xataa qofka saa hadday tahay oo niyadiisu ay nadiif tahay oo saliim tahay haddana waxaa la isleeyahay qofkani maaragtay dhinac wanaagsan looma looma leexinayo imaa inay xumaan qof xumaan badan tahay imaa inay qof issoo bandhigaysa tahay dadka bulshada aragtay xataa maaragta dhalinyarada iyo dhibkeeda ku badan waa la foodeynayaa weliba dhar maaragta bulshada ka duwan haddaa soo qaadato dhibaataa ka dhalanaysa maalin waxaa xasuustaa gabar surwaal iyo shaati iyo khamaar soo qaadatay oo xaafadan inay ku dhex marta rabta waa la tuuriyey cid islaameed gurigeeda gasho tuuriyaa lagu waalay sababta mataqaanaa bulshada dhexdeeda ayaa waxaas aysan ka ahayn wax caadi ah laga yaabo meel kale hadday ku aado inaanba xataa la fiirin lahayn laakiin bulshadeennan bulsho muxaafida markaa nahay dhexdeena waxay ka tahay wax caadiya ayay ka tahay macnaha wax aan caadi ahayn oo qofkii maaragtay xataa cunuga yar ee saqiirka uu kugu qabsanayo ayay ka tahay marka bulsho ahaan weli waxaad dareemaysaa meelaha aan ka noolnahay mujtamac ahaan weli wax qariib ay nala tahay weliba xataa dhallinyarada qaar maaragta inay qaataan way la xun tahay inkastoo aqlabiyadda inta badan ee maaragta isku soo sawirayaan waxaa arkay xataa kuwo markay xijaab inta xijaab bulshada dhexdeeda kula maraya le-anna way ogyihiin bulshada dhexdeeda inaysan waxaa macquul ka ahayn meelaha markii la tago la isku sawiro ama meelaha lagu nasto ama meelaha lagu dalxiisana dhigta dharkii oo dharkaas qaata sawiro kusoo gala meesha ku fafadhiya hadha markay bulshadii soo dhexgalaana dhar caadi soo qaadana taas waxay tusaale ka tahay bulshada dhexdeeda waxan loogama arko wax bositive wax wanaagsan oo bulshada dhexdeeda ka gadmi kara maaha fahamka marka bulshada dhexdeeda laga haysto weli waa fiican tahay laakiin haddaan maaragta laga hortagin oo aan maaragtay la la daaweynin oo aan loo loo sheegin dadkaas oo aan laga dhaadhicinin markii dambe bulshada caadiya la noqonaysaa laana marka hore waa lala yaabaa haddana waa lala yaabaa ilaa markii dambe maaragtay normal dhaqankii xataa waa laga yaaba inay noo gasho ooba la waayo gabar xijaab toosan wadata in la waayaa dhici karto marka fahamka ee bulshada ka haystaan sida ugu badan dad waa jiraan ku taageersa laakiin sida ugu badan waa faham aan toosnayn qofki saa usoo labista iyo waxaan fiicnayn inta badanna waalidiinta uma ogolo gabdhaha way u diidaan waana sababta keenta in dharka caadiga meelaha ku maraan dharka kalena ay isku qariyaan oo meelaha kale la aadaan waa tahay ee sidee marka loo heli karaa dhaqmadii hore iyo xijaabkii ee dadka markii hore la qabsadeen ama na lagu yaqaanay ee marka loo eego bulshada guud ahaan meesha markaa rabto inaad wax daaweyso qalad jira qaladka meeshuu ka yimid inaad daaweysidaa u baahanta tusaale ahaan waxaan intay nooga imaadeen aan dhahnay dad meelaha nooga yimid dhaqamo ay noola imaadeen haddii qofkii dhaqankiisii uu bedelay meel kasta ha aado ama markuu inta imaanayo meeshan sida dhaqankeedii ay tahay uu maaragtay ku xiran yahay ama uu ku labisanayo saameyntaa way naga yaraanaysaa tan kale waxaa waaye in horta cunuga markuu yaryahayba lagu soo koriyo asturnaanta iyo dharka maaragtay quruxda leh ee qofka ma xushmad iyo xishood siinayso oo maaragtay aan lagu soo kornin dhar cawradiisi ama cawradeedii banaanka soo dhigayso tan kale waxaa deegaankan waa ku saameynaysaa marka ilmahaadii la joogto ama gabdhihii ay joogaan deegaan ama jaamacadda ay la dhigtaan oo kale ama iskoolka ay la dhigtaan ama jidka ay la marayaan meel gabdhaha kaleoo dhan wada khamaar laga wada xiran yahay ama meel madaxa la duubtay oo qoorta ay bannaan tahay ayadii keligeedaa soo hareysa marka iyadii keligeedna waxay islaha dadkan maxaa kaa soocay dadkan oo dhan waxaana gasteen adi maxaa kaa soocay iyadan markii dambe waa qaadanayaan marka waxaa raba biyo-ada iyo deegaankaada xataa way ku saameynaan dadkaa saaxiibka la tahay xataa way ku saameynayaan oo macnaheeda haddii xijaabkaada iska xirato saaxiibadaana qoorteeda u banaan tahay ama maaragtay wax aan xijaab ahayn ay xiran tahay kaaday kuu xumeynaysaa maalin kasta waxaa weyn maxaa u xiran tahay hal daqiiqo leeba hadda hooyadaa maa ku og hadda aabbaha maa ku og wixii baa qofka sida lagu leeyahay ayadin way dhigaysaa marka horta in la daaweeyo asxaabta gabdhaha dadka saaxiibka leeyihin in layska fiiriyaan deegaanka dadka ay la joogaan jaamacadda ha noqoto iskool ha noqoto xaafadda ha noqoto suuq ha noqoto si guud mujtamacii iyo bulshada in lagu faafiyo qiyamka xijaabka iyo asturnaanta ay leedahay qiyamkaas laana qofka meeshuu ka socdo waa value waa qiimo uu dareemayo waay qalbigiisa waay si kastoo ha u xijaaban tahay haddii qalbigaadii aysan jirin waxaa weeyaan ma soconayso marka qiyamkii horta asturnaanta qasabna maaha xijaabka inuu hal nuuc yahay ama hal hal moodal xijaabka ma ah laakiin muhiim waxaa sheegaya inuu ku asturayo xushmadna uu leeyahay dharka qaar muxtashimaa la dhahaa waa dhar markaa gashantaha lagu ixtiraamayo oo lagu xushmeynayo dharka qaarna ayadoo laga yaaba jirkaada inaan meel laga arkin haddana muxtashim maaha oo dad bulshada dhexdeeda maaragtay xushmad iyo ixtiraam kuma lihid marka waxaa u baahannahay saan dhaqankeena usoo ceshano in horta qiyamka iyo dhaqankii dadkii dhexdeeda lagu faafiyo bulshadii ardaydii gabdhaha loo sharxo kuwa idaacadihii laga sheego sida hadda wadaan oo kale maaragtay la baraarujiyo la dhiirigeliyo iyo in maaragta environmentiga deegaanka gabadha ay ku dhex jirto ay iska fiiriso asxaabteeda inay iska fiiriso qoyskii waxaa laga rabaa inuu maaragta u fiirsado caruurtiisa la-anna waxaan waa waxay ku kori doonaan gabadhii gurigeedii aan laga kontarooleynin oo gurigeeda waxay xirinaysa aan laga kala jeclayn macnaha dhaqankeeda inuu bedelmo u nugushahay marka qoyskii madarasadii deegaankii bulshadii si guud dadkii maaragta wacyigelinayay idaacad ha noqoto t v ha noqoto maaragt macalin ha noqdo kulli in inta layskaashto qiyamka asturnaanta iyo xushmada iyo quruxda ummadda dhexdeeda lagu faafiyo kadib waxaa isdhigi karaan bulshada intooda badan way ka daawoobayaan markasta lama waaynayo dad maaragtay dhinaca khaldan u fikira ama wax khaldan qaata laakiin muhiimad waxay majority bulshada inteeda badan haddii inta wanaagsan ee badan tahay inta xijaaban ee badan tahay intaas turan ee badan tahay intaan kale ama ma muuqanayaan ama intaana soo raacayaan marka waxaa muhiima in maaragta dhinacyadaas dhan laga fiiriyo marka laga hortagayo waa tahay doctore sar aad baad u mahadsan tahay ugu dambeyn maxaad ku biirin lahayd dumarkeena adiga oo ka eegaya ciwaankan aan ka hadlayno
waa mahadsan tahay ugu dambeyntii waxaa ku biirinaa dumarka gabar waxaa la yidhaahdaa soomaalida waxay dhahdaa xishoodka waa wanaagsan wuxuu kusii wanaagsan yahay gabdhaha asturnaanta way wanaagsan tahay waxay kusii wanaagsan tahay gabdhaha saa darteed xishoodka waxaa ka mid ah inaad jirkaadiina la xishooto cooradaadiina aad la xishooto ummadana aad kala xishooto inaad maaragtay aad indhahoodii ama maaragtay wax aan munaasab wahayn a usoo bandhigto oo soo mumuujiso sidoo kale gabadha soomaaliyeed ama gabadha sideedaba hal mafhuum haddaa maskaxdeena ku heyno waxyaabahan kale waa daaweynlayn waana adiga forseel ma tihid lilbeeci ma tihid lisilacti ma tihid in allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay quruxda waa jecelyahay in la isqurxiyana ilaahay waa jecelyahay oo qurux lama dihin gabadha inay isqurxiso maaragtay dhar ay qurux ku dareemaysa ee xirato laakiin inaad dharkan u xiratid keliya dadka indhahooda soo jiidane ama waa lagugu jeclaana ama hebela dad xirto waxaa weya taas waxay qiimahaadii hoos u dhigaysaa qiimahaadii gabarnimo ahaa ee qofnimo ahaa hoos u dhiga waxaa iska dhigtay qof horseel ah qof yacni beec ku jiroo kale marketin isgelisa marka taasna ma aragta wax fiican maaha sidoo kale waxaa iyadana ugu xun in aad qof kale siduu u fikiro ama siduu qurux u arko adigana aa qurux u aragto waxay dhahaan quruxda hal qaab layskulama arko adduunyada qofba sibuu qurux u arkaa annaga cadaanta aan raadino dad baa baraanka iyo midabka madowga aan raaraadina oraxda isku dhigaay maaragtay timaha eberka ah timaha in la iska xiiro dadaa qurux u yaqaano gabdha ah timaha in la deesano dadaa qurux u yaqaano oo gabdhaah quruxda layskuma waafaqsano saa darteed waxaa muhiim ah sida adiga ah qurux u aragto qalbigaadan uu ku qanacsan yahay nafsadaadan ay raalli ku tahay inaa u labisatid كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة
aad ayay u mahadsan tahay doctoresa sahra maxamed cabdi oo marti inoogu ahayd barnaamijka waa inaga intaa inta aan barnaamijkan lacayn ah ku kulmi doonno waa hanaa maxamed iyo farsamadii qaalid oo idin leh kulan dambe oo xiise leh